asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee dhinacyada badan taabanaysay mideenan maantana idamka e b waxaan kusoo qaadanaynaa xubnaheennii muhiimka ahaa mid ka mid a iyo sheekooyinkeennii isdabaoolka ahaa qayb ka mid a xubinteennan maantana waxaa la yidhi oon ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex isla qabashay ku fiican yihiin ama saddex isla qabashay ku wacan yihiin waa saddex saddexaasu in laysla qabto ayay ku wacan yihiin bay xubinteennan murtada maanto inan leedahay haddii saddexdaas laysla qabto wanaag ayay keenhayaan bay ka dhigan tahay waxaa la yidhi saddex isla qabashay ku roon yihiin ama xubinta haddii aan si kale u dhahno markii dee hawl laysla qabto hawshu waxay keenaysaa wanaag iyo maaragtay inay horumar noqoto tib iyo mooye tayuub iyo wadaan talo iyo maamul saddexdaasi isla qabasho ayay ku wacan yihiin bay xubinteennan murtida maantu ina leedahay waa saddex u fiirsa waxaa laga yaaba dadka soomaaliyeed intooda badan maanta inayna aqooninba magacyada meeshan aan ku xusayno iyo qaababka ayee saddexda magacee lagu sheegay waxaa weeye waa tib iyo mooye waxaan u malaynhayaa dadka soomaaliyeed ee maanta magaalooyinka jooga ama idaacadahaba dhegaysta ama ku xidhan in yar baa ka taqaana tibtiya mooyaha markii laga reebo dadkeenna dee caadigae weli xoolodhaqatada ah kuwaan xoolodhaqatada ahayn reer magaaloobay dhalinyarada nairobi ee dhowr kale iyo gabdhahan calalada simaha jeexan qabaay waxba kama ay ogo haddii eeba idmahayo tibta iyo mooyaha aan ka hadlayno waa tib iyo mooye waa tayuub iyo wadaan waa talo iyo maamul saddexdaasuba saddexdaasay ku fiican yihiin tusaale ahaan tibta iyo mooyaha mooyaha laftiisu markay tibta ku dhacayso waa uu dhaqaaqaa wuxuu u baahan yahay meel uusan ka nuxsanin in salka loo dhigo waa kow ama wuxuu kaloo u baahan yahay in tibta lafteeda la labatiboodiyo oo labatiboodintaas lagu wado ayayba u baahan tahay oo lama huraan noqon karta waa qayb kale oo iyaduna isla qabashadii ka mida waa qayb saddexaadee waxaa jirta masiigada lafteeda xabadii dhacda ee mooyaha ka soo faniinta in la qabto oo durba lagu celiyo mooyaha intayna qalaalin ama masigada kale ayna xanshar bixin ayay u baahan tahay waa howl dheer laakiin de qofkii wadani ah ama dhulka iyo dheeftiisa wax ka yaqaana unbaa garan karay ka dhigan tahay ha ahaato midda labaad waa tiyuub iyo wadaan ama wadaan hahaate ama tiyuub hahaate mar haddii ceel laga cabahayo iyadoona isla qabaasho kama maaranto sababtoo ah war ariga soo horey lo-da ii kala celiyey dar celiyey geela soo daayey hawsha iyadiihi waa hawl iyaduna u baahan in laysla qabto waana hawl adag waana wadaantii iyo tiyuubkii iyo shaqadii khusaysay oo iyada lafteedu aan ahayn mid la dhayalsan karo ahna mid aad iyo aad u culus uga soo orodna aan ahayn waa midda saddexaad ee ugu culusee waa talo iyo maamul taladu dee sideedaba tala keligeed ah howl qof ka go-do meelna ma gaadho taladu in laysla qabto ayay ku wacan tahay maamulkuna in la qaybsado oo dadku isla wadaagaan maamulka ayay ku wacan tahayoo waa kii uu shaahid qabaan lahaa eebba haw raxmee rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi misaa daraja inaan noo arrin meerta noo tahay inaanse malab rag kale loo shushubo wax uga miidheeyo oo meesha aan taaganahay murudna aan leefin saddex magacolaahi xaajada leyba maransiiye wakiilah saahid qabaan ee bahaw raxme allow run ma sheegay mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi walaalo iscaaye caanana wada dhame walaalo iscaaye caanana wada dhame walaalo iscaaye caanana wada dhame ayay mahmaahdeenanu leedahay